Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa toddoba iyo tobankii bishii Noofembar sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ogolaaday maalinta afka hooyo iyada oo dabaaldegga maalintan ay soo bilaabatay sanadkii labada kun iyo labadii waxaana hadafka loo sameeyey ay tahay wacyigelinta luuqadaha kala duwanaanta dhaqanka iyo kor u qaadidda luuqadaha maalintan ayaa sanad kasta la xusaa kow iyo labaatanka februaayo oo maanta ku beegan si bulshada loogu baraarujiyo ahmiyadda afka hooyo cabdulaahi xasan aadan oo ka mid ah macalimiinta dhiga luuqadda afka hooyo ee soomaaliga kana mid ah macalimiinta beledweyne ayaa rihdu baaruule uga waramay muhiimadda maalintan iyo qaabka uu ardada u baro afka hooyo waxaan ka hadlaynaa maalinta oo ah maalintii kow iyo labaatankii februari maalinta oo kale marka la fiiriyey waa maalin aada ugu muhiim oo ah bulshada soomaaliyeed ama shacabka soomaliyeed abwaan hadda ka hore wuxuu yidhi markii afka soomaaliya uu ka hadlayo carabku qaldi maaye afkii qalaad hamoodina carabku qaldi maaye sidii caanaha qorqoriye shay la qorqoriyo oo la cabo caanaha ugu macaan uguna fiican marka waxaan dhihi karnaa qorista afka soomaaliya waxay noqotay wax la qorqorina oo wanaagsan oo maxaa dhacay hooyaana bartay waa nalagu soo abaabiyey markii iskuulna la geeyeyna exambaleki iyo wixii siday u qormayeen waa si bil iyo si fudud ay dadka ku qabanayaan kuna arkeen qof kasta oo waxgarana oo aqgiisa uuba shaqayna maalmay rohingaada u kacaysaa qofka hingaada u kacdoo qori kara oo aqrin karana cilmigu waa bartay annaga waxaan soo ahayn ardadii soomaaliyeed ee af soomaaliga lagu soo waxbaray culumta iyo cilmiga aan qaadanayna ayu maada waxaa nalagu siin jiray laba luqood unbaa nagu jirtay luqad luqad carabi iyo luqad ingiriis inta kale oo dhan waxaan ku qaadanayna maadooyinka soomaaliya ku qaadan jirna markaasaa waxaa examble tusaalena lagu siinaa afkii soomaaliga wixii mamakaa lumayaanba cilmiga hadday tahay scientificii sayniskii biologigii chemistrygii xisaabihii oo aan soomaaliga ku baranay oo tusaalihii soomaaligana lagu siinayay oo tijaabooyinka markiina lagu dhigayay fysigiska ama chemistriga su-aalaha examblekana la siinayay soomaalina loogu sheegayay dadka ugu cilmiga badana noqona qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa rediyo baaruure uga waramay waxay uga dhigan tahay maalintan magacayga waa xasan maxamed maxamuud waxaana ka mid ahay dhallinyarada magaalada beledweyne ku nool waxna ka barta magaalada beledweyne maantay waa maalin inooga duwan maalmaha kale waa maalin ku astaysan kuna suntan waa maalinta loo asteeyey afkayna hooyo ama luuqadayna af soomaaliga loo asteeyey in laisxasuusiyo in aan leynahay in aan isku garanno in aan isxasuusino maalinta loo asteeyey afkayna hooyo waxaa la isleeyahay adduun weynaha idinkaaba kasitaba dadka ajaaniibta afkeenna haddaan arko xaaladahooda aad afkeenna aaduu u horumarsanyaha maasha allah inay maaragtay xuska diinta ay ka reeban tahay in waxyaalaha muhiim ahayn la xuso laakiin ku horumarinayna maaragtay afkeena soomaaliga way fiican tahay in la xuso ku fiican tahay in maaragtay la hormariyo dadkaas waxaan dhihi lahaa qof walbaa wuxuu u dhashay inuu ku hadlo oo maaragtay afkiisa uu horumarsado ayaa habboon afkeenaa macaan ku hadla haddaad ku dhalateen ingiriis ka taga afkiina barta